marka soomaalidu wuxuuan sameynaa marka london laga soo noqdo kadib waxaa la sameeyey assessmento oo maamul goboleedyada la tegey gobolka banaadir meel kastay ku sugan yihiin ciidamada militariga booliiska waxaa la soo sameeyey tirakoobkooda dhab ah matalan tusaale ahaan haddaa usoo qaato booliiska booliisku waxaa hadda aan xaqiijinay in qof walboo booliis ah farahiyaa laga qaaday magaciisa da'diisa dumri rag waxay yihiin hadduu qofku curyaan yahay dhimasho hadday jirto waxaasoo dhan waa rikoorgaraysan yihiin goobta uu ku sugan askarigaas waa la helayaa marka intaas shirka london kadib intasaa laga faa'iiday intaas waxaa dheer waxaan kaloo ka faa'iidnay inaan hadda ogsoonayn baahida ka jirto booliiska matalan hadday noqon lahayd booliis stationka wuxuu agab iyo wuxuu u baahan yahay hadday noqon lahayd ciidanka tababarkay u baahan yihiin sidoo kale waxaan ogsoonahay darajada uu leeyahay askari kasta oo ku sugan waddanka soomaaliyeed ama ka tirsan ciidanka booliiska waayo marka waxaa jiray in laga hadlayey sidii amniga ay ciidamada ula wareegi lahaayeen marka amsom ay waddanka ka baxaan marka qorshahaasi gaar ahaan hay-adaha amniga oo nabadsugiddii booliiska oo ay iyagana muhiim u yihiin sidee wasaaraddaada ilaa hadda qorshahaasi sidee uga qayb qaadanaysaan intees marayaan waa su-aal muhiim ah qorshahaasi xaqiiqda waa markii london lagu soo heshiiyey amison inay waddanka si tartiib tartiib uga baxaan ilaa labada kun iyo labaatanka si tartiib inay ugu baxaan waddanka marka sidaas darteeda waaba bilaabna olready oo dhowr bil ka hor waxay ciidamada booliiska soomaaliyeed la wareegeen jaamacaddii ummadda ee ku taalla magaalada muqdisho ayay la wareegeen waxaana halkaas ku sugnaa ciidamada burundiga waxaa halkaas la wareegay ciidamo gaaraya afar boqol iyo xoogaa oo booliis ahaa goobta la wareega sidoo kale waxaa dhici karto bish sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo maalmo ka dhiman marka la gaara ayagana tartiib ugu bixi doona inta markaas loo qorsheeyo ciidamo soomaaliyeed oo hadda aan ogsoonahay tababarkii u baahan yihiin ama agab intii u baahan yihiin aan la wareegi doono mustaqbalka hadduu ilaahi raadi waayo marka waxaa jirta dhaqaale inay u baahan yihiin in ciidankii la dhiso oo dhaqaalo badanna waxaa ku baxaa howlgalka amisom marka beesha caalamka kala hadashan si dhaqaalo badan si ciidanka tababaradooda iyo tayadooda looga fakaro sidii dhaqaalo badan looga bixin lahaa dhismaha ciidanka qalabka sida gaar ahaan hay-adaha amniga ee booliiska nabadsugiida waa mahadsantaa dhaqaalahaas waxaa badan waxaa ballan qaaday wadamo badan matalan tusaale haddaan usoo qaato waddanka jarmalka wuxuu ballan qaaday inuu saaciidaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sidoo kale waddanka ingiriiska ama u k wuxuu ballan qaaday inay taageerayaan ciidamada nisa
ugu dambeyn adigoo ka shidaal qaadanaya ama eegaya wixii ka soo baxay shirkii maanta furmay maxaad is leedahay mustaqbalka way ku suura geli kartaa in ciidamada amnigu ay waddanka kula wareegaan maxayse tahay doorka shacabka ay ka qaadan karaan maadaama dowlad iyo ciidan aysan jiri karin hadduuna shacab jirin waa mahadsan tahay shirkan maanta weli wuu socdaa berii soo gabagaboobi doonaa laakiin shirkan waxaa ka soo baxay muhiimaddiisa maanta laga shiray in baaritaanka iyo xoogaha dhabta aan raadinay ee booliiska iyo militariga oo halkaa maanta lagu soo lagu soo bayaaniyay ama lagu soo bandhigay marka arrintaas international community waa la sheergareyna mar hore in ciidamada iyo qalabkay u baahan yihiin marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ciidamada soomaaliyeed marka loo dhammaystiro agabka iyo tababarka waxay u baahan yihiin in hadduu allaha wooda la yidhaahdo ay la wareegaan waddanka sidoo kale waxaana meesha laga maarmaan ah in shacabka soomaaliyeed ee ciidankooda ay dhiirigeliyaan ay garab istaagaan ee howlaha adag ay ku jiraan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan xaqiiqda markaad u fiirsato ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxay ku jiraan duruufo adaga ku shaqaynayaan qoraxday taagan yihiin hadduu wedarka isbedelo roob hadduu yimaado way taagan yihiin mana gambadaan waxaa dhici karta in qorayga xabadda koowaad ama qaraxa koowaad ay isku dhigaan iyagoo badbaadinaya mas-uuliyiin iyo shacabka soomaaliyeed marka ciidamada aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaa arrintii ama waddanka waxay noo haayaan waana mahadsantay